hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka ee raadiya isnaay oo aad ka dhagaysataan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa gabdhaha barta xirfadda kombyuutarka waxaana igala qaybgeli doona qaar ka mid ah gabdhaha iyo iyo macalin fitaax oo ka mid ah barayaasha iskuulka caalim kombyuutar ee u diyaargarooba barnaamijka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan iyo idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki xirfadda kombyuutarka waxa ay ka mid tahay xirfadaha sida aadka u baranayaan gabdhaha ku nool magaalada jowhar haddaba si aan wax badan ugu ogaado muhiimadda barashada kombyuutarka ayaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah gabdhaha barta xirfadan kombyuutarka
aadaan u dhawahay magacayga waa raax muxudiin soomane yani waxaan ka tirsanahay ardayda caalim iskuul aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan inaan ka qayb qaato maasha allah aadaan u mahadsan tahay iskuulka caalim waxaan ka bartaa maadada loo yaqaano kombyuutar waa gartay bal inoogu warbixi barashadaada ku aadan maadadan kombyuutarka maadadaaneti maasha allah yani wax badan ayaan ka faa-iiday maanta ilal badan oo iga daboolneed ayaa maanta uga faa-iiday alxamdulilah waxaan u bartayna maanta waxay tahay shaqooyin badan inaan ku qabsado waayo kombyuutarka waa muhiimada dalkeena yani wax badanaa lagu qabanayaa waxyaabaha muuqda ama qalbigaaga ka guuxayo oad is leedahay kombyuutarkan oo ku anfacaya maxaa maanta anigoo arday ah yani ma jecli inaan meel kale ku diyaarsado shahaadadeyga yani inaan ku diyaarsado dukumentigeyga inaan ku diyaarsado sawiradeyda teesaraha inaan ku diyaarsado waraaqooyinkeyga sida barintarka aan ku samaysanahay ma rabo le-ano anigaa bartay anigaan xirfadaan rabo inaan barto maanta waxaa bartooyaa shaqooyinka meelaha kale aan yani u aadayo inaan aniga samaysto waa gartay bal iyo iga warbixi heerka aad maanta ka joogto xirfadda kombyuutarka alxamdulilah heer maanta yacni ilal badan oo aada u weyn iga daboolneeda ii furfuranta alxamdulilah maanta waxaan taaganahay heer maanta yacni ebel kombyuutar sida wax loogu qormaanan aqoonin laakiin hadda waxaa aada ii ilbixiyay caalam kombyuutar iskuul aadau mahadsan yahay ustaadkeyga yuusuf ustaadkeyga cabdifitaax aada wada mahadsan yihiin alxamdulilah haddana waxaan marayaa buugii saddexaad ama buug tirihiisa u taqaanaba waxyaabaha aad ka faa-iiday oo hadda aad is leedahay waa wax muuqda yani maanta waxaan waa ku fiicanahay aan ku dhahayo dukuminti haddaan rabo inaan diyaarsado waan diyaarsan karaa yani sawir haddaan rabo inaan jarto ama aan diyaarsado waan diyaarsan karaa calin soomaaliyaan sameyn haddaan ku dhaho xataa aan diyaar u ah waan diyaarsan karaa alxamdulilah intaas inka badan inaa ka faa-ida aan rajeynaya insha allah waa gartay higsigaaga ku aadan barashada kombyuutarka heer intee la eg ayaad rajeynaysaa inaad ka gaarto wallaahi heer waxaa rajeynayaa maanta horta aniga rajadeeda haddaa ka hadlo waxaan jeclahay yacni dhakhtarnimo heer waxaan jeclahay maanta daawooyinka waa la diyaarinayaa daawooyinka markaa la diyaarinayana ma ahan yacni inaan waraaqooyin lagu qoro keliya waa inaa kombyuutarkaas aa ku diyaarisid waa inaa maanta ma shaksiga daawada aad siisa kombyuutarkaas ku seefgarayso waxaa bixisa iyo waxaa kuusoo gala maanta xog danba xataa inaa lagaa hela aad jeceshid kombyuutarkaas waa inuu kuugu jira oo diyaar ku waa gartay een, gabdhaha inta badan ma bartaan maadooyinka kombyuutarka mana u arkan in ay tahay maado muhiim u ah gabdhaha noocaas oo kaleento ma jiraan wax talooyin aad u jeedinayso wallaahi ani talooyin aad u weyn aan u jeedinayaa gabar walboo soomaaliya waa jeclahay inaan waxa aniga baranaya aan jeclahay inay barato because maasha allah ilal badanaa ka xiran gabar walbo aan yacni baandadan aan baranaynin waxaan dhihi lahaa hore usoo gal maadadan waayo il badan ayaa kaa xiran haddaan kombyuutarka aan baranaynin waayo waa noloshaada qayb ka mid a kombyuutarkaas aad maanta ku shaqaysan lahayd gabdhaha waxaa ku dhiirigelinayaa inay ku baraarugaan inay bartaan maadada kombyuutarka haddana waxaan leeyahay kulligiin hore usoo gala intaa ka fadhiisa maadada kombyuutarka kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga bismillaah waa ku dhawahay magacaygu waa iqra xuseen maxamuud iqra bal inoogu warbixi maadada kombyuutarka aad baratay iyo muhiimadda ay ku leedahay Mm, maadada kombyuutarka waa maado aada u fiican Ee, caalamkan waxaa ka jira teknolojiyad teknolojiyadda in la bartana aaday u fiican tahay markaasaas oo baranayaan waa gartay een waxyaabaha adiga iqra ahaan aad is leedahay way kuu anfacaysaa barashada maadadan kombyuutarka ama teknolojiyada wax may nooga sheegi kartaa Ee, maadada kombyuutarka waa maado fiican Een, ani nafsad ahaantaydan ii fiican haddii aan bartanay dadka iga dambeeya aan wax ugu faa'iideyn karaa Ee, waxay iigu fiican tahay oo kale inaa presentation oo kale markaa soo jeedinayo inaa diyaarsan karo iyo daabacaad haddii aan u baahanahay inaa daabacan karo wax walba oo iqra markaaga hor inaad baratid maadadan yaa kugu dhiirigeliyay maadadan aada u jeclaa jiray inaan barto marka waxaa igu dhiirigeliya hooyada iyo walaalka iyo waa gartay heer intee la eg ayaad hadda ka taagan tahay maadadan barashada kombyuutarka ama heer gabagabaa joogtaa ama heer dhexaa joogtaa ama heerka ugu horeeyaa joogtaa waxbarashada Ee, maadada kombyuutarka waxaa ka jooga heer dhex inaa dhammeyn waa jecla insha allah oo meel fiican ka gaaro waa gartay waxyaabaha aad baratay hadda aad gacantaada ku samayn karto wax may nooga sheegi kartaa Haa, ee, waxyaabaha aan barto waxaa ka mid ah furitaanka sida loo furo sida b d f loo diyaarsado iyo sida loo naqshadeeyo warqad een waxaa jira gabdho badan aan ku baraarugsanayn inay bartaan maadadan gabdhaha iyagana maxaa talooyin oo aad u jeedin lahay Ee, waxaa u jeedin lahaa inay bartaan maadadan waa maado aada u fiican haddii ay bartaan nafsadooda iyo bulshadooda waxbay u tiri doonaan mustaqbalkayga waxaa ka rajaynayaa inaan heer fiican ka gaaro oo wax badan ka faa'iido insha allah kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu waa ruqi daawud saalax ruqya bal inoogu warbixi maadadan kombyuutarka aad baratay iyo halka aad kasoo bilowday maadada kombyuutarka waxaa kasoo bilaabay heer hoose oo basica ah aa kasoo bilaabay Een, bishaan leyna bilaabay kolley adartan waa la qabsaday oo waa bartay sida kombyuutarka loo daro sida wax loo qoray iyo waxyaabaas dhan waa bartay waa gartay een, ruqya maxay faa'iido ay ku leedahay barashada maadadan kombyuutarka so kombyuutarka hadartan la joogo dunida kombyuutara aa lagu maamulayaa oo technology-a ka shaqeysa dunida hadda la joogo saas darteed aa u bar- aa u baran wayaan maadaama oo technology dunida hadda ay ku dhisan tahay inaa aniga oo horumar ku gaaro waxbarashadayda iyo shaqo lacala haddaan aan helo si aan ooga shaqaysto yacni oon horumar ugu gaaro dhanka waxbarashadaya saas darteed u baranoya oo dalkan horumarkiisa oo yacni oogu tali bilmustaqbal waa gartay inta aad ku guda jirtay barashadan maadada kombyuutarka ma jiraa wax caqabada aad la kulantay maya wax caqabada ah ma la kulmin casharada la bixinayo wax dhan waa aan fahmaa oo maclinka si fiican u dhageystaa wax caqabada ah ma la kulmin ani ahaanteyda dhankeyga waa gartay inaad barato maadadan maxaa kugu dhaliyay yaase kugu dhiirigeliya maadada inaa barto een, waalidiinteeda ay u dhiirigelin oo walaasheeda ay u dhiirigelisay yacni shaqa mararka qaar shaqa oo wax iska soo baxda oo n g o iyo waxaas eh, oo dhanka kombyuutar iyo waxaas oo la xiriiro walaashay- walaashay markay usoo baxda yani aa ka bedelaa ani iskuulaa dhigtaa marka saas darteeda u baranooyaa waa gartay een, heer intee la eg ayaad ka leedahay mustaqbalka inaad ka gaarto een, maadada kombyuutarka ama teknolojiyada
teknolojiyada runtii aniga waa maado aan jeclahay inaan jaamacad xitaa aan ka barto waxaan jeclahay inaan heer sare aan ka gaaro oo high position aan ka gaaro aan jeclahay waa gartay een, waxaa jira gabdho badan oo aanan ku baraarugsanayn inay bartaan een, maadadan ma jiraa wax talooyin aad gabdhahaasi u jeedin lahayd?
gabdhaha waxaa leeyahay kombyuutarka runtii iyo teknolojiyada maanta adduunka wax la isticmaalo waa ayaga waaye qof kasta oo maanta ummadda soomaaliya qof kasta oo kamid ah maxaa dhihi lahaa in teknolojiyada lagu dadaalo maadaama ay dalka soomaaliya hadeertaan teknolojiyada ay saa-id ugu fiicneen waxaa dhihi lahaa in teknolojiyada si fiican loo barto si dalka horumar uu ku gaaro waa gartay een waalidiinta qaar ee gabdhahaasi dhalay ayaan iyagaba dhankooda aan ku dhiirinin ma- mise aanan fahansanin muhiimadda ay leedahay waalidiinta noocaas ah iyagana maxaad ku wacyigelin laheed ama baraarujin aa ujeedin waalidiinta waxaan dhihi lahaa markastaba caruurta inay siiyaan talooyin fara badan si ay waxbarashada inay ku dhiirgelinayaan yacni si ay caruurta dhiirgelin u qaadaan oo ay wax u bartaan waalidiintan waxaan dhihi lahaa inay waxbar waxbarashada caruurta aysan u diidin oo caruurta ay wax bartaan dadka qaar way jiraan caruurta qaar way jecel yihiin inay bartaan laakiin haddana waalidiinta u diidayaan oo xidhaayaan maya ma baranaysid waalidiintaas waxaan dhihi lahaa inay caruurta u daayaan inay wax bartaan waa gartay een maadadan kombyuutarka waxaa la sheegay in ay ka adag tahay maadooyinka kalinte fikirka noocaas ama la qabtaa wax caqabadaana maku aragtay ama culeysyo oo dhankaasi waxbarasha fikirkaas aan ma qabin kole qof kastaba soo u fax u fahmaayo waay macalinka haddaad dhegaysatid adiga wax kasta waa fahmaysaa dhanka fahankay ku xiranta qofka hadduu asiga maskaxdiisa ay adagta waxsan wax dhegaysanayn wax ma fahmayo macalinka marka wax sharxayo inaad dhagaha u dhigtid waayo wax si fiican u dhegaysid kadib wax waa fahmaysaa aniga caqabada mala kulmin dadka waxyaabaas aaminsana mala qabin dambeen waxaad ugu baaqaysaa gabdhaha kale ee ku dhegaysanaya gabdhaha kale iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay teknolojiyada ku dadaalaan ayaan ugu baaqi lahaa een kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabay magacaaga iyo waxyaabaha aad bad أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وعدنا عدان أم برو adna bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ku baratay iskuulkan وحاكا برطا مادة كمبيوتركا bal inoogu warbixi maadadan kombyuutarka barashadeeda faa'iidooyinka ay ku leedahay
والله مادة كمبيوتركا برشد إيه فإذن كأولادها فإذن بدن إليهن مديدة كان إلا برطا آلي وناكسن تهي marka maasha allah in intaa ka arkay waxaa waaye maado aada ahay u eh
een ka waran heerka aad ka joogto hadda iyo marka hore markii aad soo gelaysay farqiga u dhexeeya maasha allah marka hore markaa soo galayay iyo hadda isku mid miyihi farqi badanaa u dhexeeyo aaday u fiican tahay maadada waa gartay inaad barato maadadan ama barashadeeda ma jira cid kugu dhiirigelisay maxaase mustaqbalkaaga ka rajaynaysaa inaad noqoto haa way jiraan wax igu dhiirigeliyay sida waalidiinta iyo walaalahee mustaqbal waa ka leeyahay mustaqbal aada u wanaagsan aa ka leeyahay mideeda kaleentane dunida hadda waxa uu ka shaqeynayaaba ah combyutar iyo teknolojiyaasha in la barto aada u fiican tahay sida cviyada iyo b d f-ka wax walbo oo wax lagu qabsan karaaba ah combyutarka sida nashqadeynta wax walbo marka aaday u wanaagsan tahay waalidiinteyda iyo walaalahey aa igu dhiirigeliyey marka hore anna aadaa u jeclaa waa gartay ugu dambeyn bulshada ku dhagaysanayso maxaad ugu baaqile walahi bulshada dhegeysanaysa waxaa ugu baaqi lahay in ay ruq walba oo kombyuutar lagu dhigay inay soo gaaraan si ay noloshooda iyo waxyaabo badan ee dadka oo iyaga ka qarsoon ee faahfaahin u bixin karaan ayna wax ku qabsan karaan birina horumar ku gaari karaan Aa, maadada kombyuutarka waa tahay gabdhaha kale ee aan baraarugsanin inay muhiim tahay maadadan kombyuutarka barashadeeda maxaad iyagana baaq oo duujeysa
walaahi baaq waxaa u diri lahay horta wax walba in ay iyaga soo arkaan ee imaadaan marka hore markaasay fahmayaan markay banaanka joogaan waxyaabo oo yacni si kale ka aaminsan yihiin laakiin maadada aaday u fiican tahay waxtaray leedahay een, mustaqbalkay ka anfacaysaa adig wax walbo oo u baahan tahay way ka habtiraysaa anna waxaa dhihi lahay sida oo yacni u- ugu fiican oo kale ugu qayb qaadan karaan ha ugu soo qayb qaataan si ay biri mustaqbalkooda u hagaajiyaan in kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga bismillaah waan ku dhawahay magacaygu waa amiir axmed cumar barnaamijka waan ku dhawahay in amira bal inoogu warbixi muhiimadda ay ku leedahay barashada maadadan kombyuutarka ama teknolojiyada ugu horeyn kombyuutarka eh, maadada kombyuutarka inaad barato aaday ugu wanaagsan tahay haddii ahaan lahayd inaad wax ku diyaarsato like presentation oo kale cvyo markaad shaqo codsanaysid oo kale aad iyo aaday muhiim u tahay inaad baratid maadada kombyuutarka
waa gartay inta aad ku guda jirtay maadadan kombyuutarka waxyaabaha aad ka kororsatay ama kuugu soo siyaaday wax minooga wax badan aan ka fahmay oon ka- ka ka kororsaday haddii ahaan lahayd kombyuutarka horta markaad baranayso inaad adiga ahmiyad siiso aaday u wanaagsan tahay marka wax badan aan ka faa'iiday oo inta lagu soo koobi karin waa gartay waxyaabaha aad ka faa'iiday maxaa ka mid ah haddii ahaan lahayd like een, markaad diyaarinayso sidoo kale siifiyad iyo hadda naqshadeynta boorarka iyo waxyaabahaas aad aada ugu bartay oona ka faa'iidnay waa gartay dadka inta badan ama gabdhaha qaar waxay aaminsan yihiin in maadadan barshadeeda ay tahay mid adag iyadana maxaad ka qabtaa fikirka noocaa ah intaas ku guda jirtay ma jiraan wax caqabadaha aad la kulantay horta wax caqabad ah aan la kulmay ma lahan teeda kale dadka dhahayo kombyuutarka ma baran karo kale dak- fikradaas fikrad fiican maa kombyuutarka wax aada wanaagsan waayo inaad barato hadda iskuul haddaad dhammayso jaamacadaad tegaysaa jaamacaddaad dhigtane koley presentation iyo waxyaabaa lagaa rabaa wixii kaa caawin lahaana waa kombyuutarka inaad baratana aada u wanaagsan tahay waa gartay heer intee la eg ayaad ka leedahay mustaqbalkaaga inaad ka gaarto maadadan kombyuutarka barshada walaahi heer heer fiicanaan ka rabaa inaan ka gaaro haddii ahaan lahayd een, inaan takhasus ka yeeshaan jecla xitaa oo jaamacadeyda inaan bartaan jeclahay maadada ko- teknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalo inaan bartaa aada u jeclahay
waa gartay bulshada ku dhagaysanaysa ama gabdhaha kale ee kula midka ah ee barnaamijkan dhagaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd waxaa ugu baaqi lahaa inay aa- inay bartaan kombyuutarka iyo qaabkii ay u isticmaali lahaayeen teknolojiyada aadayna u wanaagsan tahay inaad barato teknolojiyada iyo qaabkay u shaqayso waxaan dhihi lahaa inay gabdhaha bartaan ee teknolojiyada ee oo hadda gabdhahaasoo inta baratay aaday u yaryihiin marka waxaa jeclaan lahaa gabdho fara badan inay bartaan ayna wax badan ka faa'iidi doonaan hagaag markana qaybihii dambe ee barnaamijka aynu isla soo gaarnay markana maamul ku-xigeenka iskuulka caalim oo ay gabdhahan wax ka bartaan ayaa gabdhaha reer jawhar ugu baaqay in ay kusoo buraarugaan barashada xirfadda kombyuutarka wallaahi yorta warbaahintiisna ay aad iyo aad u mahadsan tahay jaaniskan aan ugu faa'iidaysanayo gabdhaha gaar ahaan ku nool gobolka hirshabeelle waxaa ugu baaqi lahaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha soo maraayo mararka qaar ileen fursadda waxaa la hal mar bay albaabka kuusoo garaacdaa markay kuusoo garaacdo inaad ka faa'iidaysataa lagaa rabaa horta inta waxaa laga furay iskuul lagu magacaabo caalim computer and IT solution baahayaha loo furana iskuulka waxaa ka mid ahaa in gobolkeena aysan lahayn gaar ahaan hirshabelle uusan lahayn meel lagu barto tiknolojiyada marka baahidaas oo ay dhalinyarada ay aragtay ayaa iskuulkan loo furay sababta loo furana waxay tahay in dhalinyarada ku nool gobolka hirshabelle in aqoontooda tiknolojiyad sare loo qaado inkastoo ragga iyo dumarka ama gabdhaha iyo wiilasha ay waxbarashada aad u jecel yihiin dhanka gabdhaha hadda maasha allah ardayda badanaan iskuulka caalim wax ka bartaa waxaa u badan badanaan gabdhaha u badan marka gabdhaha waxaa ugu baaqi lahaa markaste teknolojiyada mar markasi dambeysa waxaa waaye hawada isku sii shareeraysa waa ay sii socota hadda twenty four iskuulka waxaa la furay sanadkan eh, bilowgiisa hadda gabagabada maraayo waxaan ku soconaa sanadka twenty twenty five aan ku soconaa marka mar markasii dambeysa is- een, teknolojiyada hawada ay sii galaysaa qofkii ka faa'iidaysta marka waxay jaanis u tahay asagay jaanis u tahay inuu ka faa'iidaysto markasta waxaa idin jaar ah inuu idinka xaqabtiro dhanka tiknolojiyada iskuulka caalim computers and ic solution ayaa midaas u taagan inuu ka xaqabtiro dhanka tiknolojiyada ka waran gabdhaha dhigta hadda iskuulka een, ama sanadihii hore muu arki jirteen tiri intaan la ego gabdha inay wax bartaan madada ugu walaahi horta aniga ismaan dhehaynin eh, markaan meesha furaynay horta gabdhaha inkastoo waxbarashada ay jecel yihiin gabdhaha badanaa waxaa la horta ay jecel dhanka caafimaadka ay jecel yihiin laakiin markaa meesha furanay waxaa aragnay gabdho badan inay jiraan oo dhanka tiknolojiyada aad iyo aad ugu xiiso qaba inay ka faa'iidaystaan jaanisyada qaar loo soo bandhigaa hadda badanaa waxaa arkaa gabdhaha hadda intaa arki jiray waxay u badnaayeen eh, qaybta caafimaadka u badnaayeen laakiin hadda waxaan arkaa gabdhaha inay soo badanayaan dhanka iyo tiknolojiyada sababta tec- dhanka technology waxay sababta ay ugu soo badanaan waxay tahay waayo shaqada shaqo dhana markaan waxay kusoo biishubanaysaa dhan iyo technology qof aan computer aqaanin maanta haddii shaqa aa codsanayso waxaa lagu leeyahay shaqada ugu fudud maanta lagu xira wuxuu lagu leeyahay basic computer mataqaana asaasiga computer mataqaana haddii aad maya dhahda shaqadaada meesha ay ku tahay marka ugu yaraan waa inaad taqaanaa asaasiga computer sida computerka loo daara sida computer loo isticmaalo waa inaad hadda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gabdhaha dhanka iyo technology markaan soo jeesanaa isleeyahay aniga. dhiirigelin dhanka gabdhaha waxaan siinayaa iyo dhammaan bulshada ku nool gaar ahaan hirshabelle inay ka faa'iidaystaan eh, iskuulka caalamka computer and ICT solution sidoo kale ardayda waxaa uga baaqaya ardayda ku nool gobolka hirshabelle iskuulka inuu markasta u taagan yahay inuu eegin xaqabtiro dhanka iyo tiknolojiyada haddii ardayga arday waxa arday waxaa jirta marka mararka qaar asaan uysan helayn shanta maalin oo kale jaanis maysan helayn oo kale aa jirto sidoo kale iskuulka wuxuu fursad labaad uu siinayaa ardaydaas aan shanta maalin jaanis helayn in iskuulka mar dhow soo kordhinayo qayb oo part time inay ka faa'iidaysan karaan oo khamiis iyo jamca ah qofkaa shanta maalin jaanis helin oo kale inuu ka faa'iidaysto qaybta khamiis iyo jimcaha inuu ka faa'iidaysto koorsooyinkiisa uu dhigto sidoo kale iskuulka wuxuu mar dhow soo kordhin doonaa oo saan rajeynaayo sidoo kale sida maxaan ku idhaahdaa koorsooyin kala duwan sida graphic designka sida boorarka waxyaabahaas loo daawaco sida koorsooyin badan ayuu iskuulka soo kordhin doonaa intaas wuxuu taagan yahay gobolkan hirshabeelle waxaa la dhahay gobolka hirshabeelle waxaa la marka qaar xoogaa dhanka teknolojiga kuma fiicna laakiin anaga waxaa u taaganaha markaste gobolkeena inaan horumarino ilaa markasta dhalinyarada gobolka kasoo baxaysaa markasta horumarin karto meelna gaarsiin karto anaga waxaa u taaganahay marka markaste tacaalim ahaan waxaa u taaganahay inaan dhalinyarada ku nool wiilal iyo gabdho waaweyn iyo yar inaan kor u qaadno aqoontooda meel sare aan gaarsiino mudaan intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka oo aan uga hadlaynay gabdhaha barta xirfadda kombiyuutarka ee ku nool magaalada jawahar intuu socday barnaamijka waxaad ina socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisixiga sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan